asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kulanta wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada waa xubinteennii murtida maanta xubinteenna murtida maantana waxaa aalaaba halkan ka soo jeediya aniga oo ah cabdinaasir axmed barkhadle waana xubinteenna murtida maanta ee haddii rabbi idmahayo aynu hadba meel horle ku dhufanno meel horle markaan ku leeyahay waa laga yaabaa inaad aragto xubno badan oo isu eg isu eg markaan ku leeyahay dee mid walba xarafkeeda ayay ku socotaa tu walbana marxaladeeda ayay xumbaarsan tahay balse waxaa jira waxyaala ay isdheer yihiin ama ha ahaato dhanka dhacdada ama ha ahaato halka ay gun dhiganayso taasoo ah inay ku kala duwan yihiin waxyaalo badan balse laga yaabo inay isku macno noqdaan ama hal ujeedo ay ka wada hadlayaan isku macnahaas ayaa wuxuu keenayaa marka in macnaha laftiisu xarfaha la isticmaalay iyo ereyada loo soo qaatay ay kala mug weyn yihiin ama ay kala miisaan culus yihiin tusaale ahaan xubinteena murtada maantana waxaan ku soo qaadanaynaa mid ka hadlaysa dhanka nacaybka horta nacaybka biniaadanka markii la dhaho kama hadlayno nacayb laba ruux ama nacayb laba qof waxaan ka hadlayno waa nacayb qaaradeed qaaradaha adduunka ayaa isneceb laba qaaradood oo isneceb ayaa jirta waxaa jirta haddii eebbe idmahayo laba dal oo isneceb waxaa jirta laba gobol oo isneceb waxaa jirta laba magaalo oo isneceb markaan saa ku leeyahay dee magaaladu inay wax necbaanayso ha u arkin magaalada dad baa ku nool oo dhistay dadka dhistay ayaa dadka kale ee magaaladaa dhistay wax un ka tabanhaya ama waxbaa dhex maray ama labadooda taariikh fog ayay wada leeyihin tusaale ahaan haddaan hadda adduunka isha yaro saa u marino labada qowmiyadood ama labada ummadood ee isugu necab dunida waxa weeye waa falastiin iyo israa'iil sidoo kalento waxaan dhihi karnaa labada qowmiyadood ee kale ee dunida ugu kala fog ee waa raashiyaanka iyo heer galbeedka hindiya iyo bakistan oo kale hindiya iyo bakistan oo kale ayaa soo gelaya maxay yihiin marka waa dalal iyo qowmiyado iyo ummado iyo qaarado isnacab saasay marka ku noqonayaan isnacaybka ujeeddada xubinteennan waxaa weeye nin soomaali ah oo aabbihii awogii meytidiisiiba ayshow ku dhasheen etoobiyada hoose ayaa lagu yidhi hebelow axmaariga mataqaanaa markaasuu ku yidhi maya saalaye oo kaale aabbahaa iyo awogaayo meytidaadiiyo waxoo dhanba meeshay ka soo jeedanoo etoobiyaan baad ku dhex dhalatee sababtaad u baran weydey maxay ahayd kolkaasuu yidhi intaas bay kugu gaadhahayaanba isma lahayn intaas ayaad isku gaadhaysaanba ismaanan lahayn oo qalbigayguba ma ayna gelin inaan intaa isku gaadhayno waa sida maaragtay dadyowgu ay u kala fakerka duwan yihiin ninkaas wuxuu un lahaa kuwan waad kala miirmaysaan intaasba marka isagu dee wax kaleba ama cadowtinimo kale ama dhibaato kale ma muujinin balse wuxuu muujiyey keli ah oo uu yidhi haddii eebba idmahayo ma aanan lahaynba waad isdhex gelaysaan oo dad isdhex gala oo aad isugu milmaad noqon doontaanba ma aanan lahayn buu ujeeddadiisii ku soo koobay mahmaahda maanta waxaa weeye faras ku joog ama ka joog faras ku joog ama ka joog